عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أبو المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان باب بيان المساجد وحوبا بيسان بالعدين لعدين مساجد التي مساجد أسو على طرق المدينة مدينة ودوين كذا كبا سجنيد وودوين كمدينة ama dariiqa dee loo maro ama marka laga imanayo xagga maka loo soo socdo la maro walmasaajidii kuba sugnayd iyo walmawaadici meelihii allatii meelahaasoo sallaa uu tukaday fiiha meelaha dhexdeeda dhexdooda annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ku tukaday bal baabka horta wuxuu u baabaysan yahay walow aan mucdamkoodii maanta ay wax baaba-ay oon la garanaynba ay yihiin madiine ilaa maka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa maray xajkiisiina wuu maray mararkii uu soo cumraystayna waa dariiqii uu soo maray waana dariiquu kaba noqday dee rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh inta uu dariiqa marayay kollay salaadaha u gelayay meele uu ku tukanaya salaadahaasna way jireenba bal meelaha masaajida lagaba dhisay beryihii dambe na way jireen haddaba wuxuu baabku u baabaysnaanayaa masaajida ku taallay waqtiyada duruqda madiina iyo meelihii rasuulka ilaahay kuba tukaday bal taas buu baabku u baabaysan yahay dee waqtigaa hore mooyaane xataa qarniyadii dambeba badankoodu way indiraaseen ama way baabi-eenoo lama garanahaynba meelaha rasuulka ilaahay kuba tukaday socodkiisna kolley ama meelaha masaajida uu kuba tukadayna dee laba ayuunbaaban u kala qaadi karnaa kuwa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyhi salaadoodan uu ku tukanayo uu qasri jiray sida masjidka qubo oo kale oo uu tegi jiray kusoo tukan jiray ziyaaran jiray iyo kuwa dee rasuulka ilaahoo dariiq maraya salaad waqtigeed uu galay salaaddii waqtigeedii uu kuba galayna dee meeshii isagoon isagu u qasin waa itifaaq ahaan wax u dhacay salaadii baa meeshan ugu gashay dee kolley meel unbuu ku tukan laaye waa meeluu kuba tukaday oo dee isagu meeluu u qastay salaadula qastay maaha waqti salaadeed baa uu galay isagoo maraya ama habeen ha noqoto ama maalina waa kuba tukaday bal markaas kolley labadaasay dee meelaha caynkan ah ee rasuulka ilaahay loo nisbaynayay inuu ku tukaday ay noqonaysaa meelihuu rasuulka ilaahay u qasti jiray dee sunno weeye qasadkaasi iyo itibaacaas sida qubo oo kale waatan xataa salaada lagu tukada cumro ay uba dhigmayso ayaamaha qaarkood oo mucayanna rasuulka ilaahay uu kusoo noqon jiru ku tukan jiray laakiin meelihii uu dee calaa sabiili itifaaq ugu tukaday oo masaajidii madiine ee waqtigaa jirtay barhkood ay kaba mid ahaayeen sida qiblatayn iyo kuwo kaleba inuu rasuulka ilaahay u qasina salaadi ay u gashay oo kale in la tatabuco oo bal matalan taasi miyay la xukum noqonayo miyo miyay kuwan kale la mid noqonaysaa bal ibnu cumar baa waxaan arkaynaa isagana xadiidkan ama axaadiidan inoo warinaye inuu meelaha u qasti jiray aadna isugu adkayn jiray oo aadna u raacraaci jiro xataa uu kuba dadaali jiray hadday u suurtogelayso halkii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dariiq ahaan uu maray hashiisu ay la martay inuu maro halkaasuun bal dhici karto inuu idhaa dee sa lafdiba soo arooray khufun calaa khuf bacnaa waa isagoo doonayay meeshanna waa u qastay waaba intaasoo baabacadan hash raaxiladan uu fuushan yahay ay dhigto halkii rasuulka ilaahay hashiisu ay khufkeeda dhigtayba waa arrin dee uu isaga meelo uu qasdi jiray kolley inankiisii saalimna uu ka soo naqliyo uu laba iman jiray bal umuurahaasoo kolley dee iska mubaaxun aan noqonayno kolley aan la mid noqonayn masaajidda saddexda ah iyo meelihii u qasdi jiray oo masaajidii waaweyneydee dee saddexda ahayd ruux hadduu ku nadro oo uu kuba nadro inuu salaad kuba soo tukado nadarku waa guntamaya inuu oofiyaba weeye laakiin masaajideena nafteeda hadduu ruuxu ku nadrula masjidbeel baan ku ictikaafaya ilaahay igu leeyahy masjid kastaaba uu ka gudayaa nadarkaasna sidaa uguma guntamayo laasim kuma noqonayo kuwan meelahan aan arkayna imika aynaan garanayna kolley axkaamta caynkaasa ma yeelanayaanoo rasuulka ilaahay baa ku tukaday uun deena waa calaa sabiil itifaaqe uma yeelanayaane bal taas wey taasi waa jaanib kolley waa laba xadiis gees markaan ka eegno xagga waa xadiidka hore oo dariiq leh xadiidka kale laakiin sagaal xadiis buu kaba kooban yahay uu sheekhu aanu isnaadkii soo wada celin laakiin dee isku isnaad balaha waana xadiid ibni cumarun kalena waa xadiidkan saaxiba tajriidna uu soo naqlinayay alfaadihiisa iyo ugu yar nooc sucuuba ay leeyihiin oo khaasatan meelahan la tilmaamayo ayaa meelo macruufaba aan ahayn oo dee habka loo tilmaamayo meelihii loo tilmaamayay kolley baabka waxay nooguba imanayaana abwaabtii masaajidda baabkii inoogu dambeeyuu noqonayaa marka kol haddaan xadiidkan kaba baxno masaajiddii axkaamteedii waan kaba baxno waxaan gelaynaa sutro iyo wixii la halmaalaya ama la xidhiidhayey ee hadhowna mawaaqiit baa kaba dambayn doonta bal markaa waan yar eegaynaa kol haddaan umuurahanba meelahanba meelo imika khaasatan amaakinta khaaska ee rasuulka ilaahay ku tukaday imika macruuf aynaanu ahayn bal dee waan ku yar joogjoogsanaynaa inagoo laqbaynayna umuurahana yar eegayna oo ibnu cumar sheegayo wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa moxamed ibnu abi bakrin almuqadamiyu qaala xadaanaa fudayl bnu sulaymaana qaala xadaanaa muusa bnu cuqbata qaala ra'aytu saalima bna cabdillaahi yataxaraa amaakina min aariiqi fayusallii fiiha xagga sanadka caawa dee kan waa sanad labaadna waa inoo dambeeya dabadeed in sanadka labaad baa axaadiida ka dambaysa oo dhamme ay kuba timiyo sheekhuna dee waxa weeyaan waa wada gooyey oo dee ma soo celcelinayo sanad keliya axaadiisu wada leedahay ee waa sanadkan iyo mid ka dambeeya bal maxamed ibnu abibakrin almuqadami koley almuqadamiyudan abtirsiintiisa nin ku sugan oo almuqadam ama muqadam laba odhanaya nisbadani tahay waa nin reer haqiifa ama mawaalidoodii oo reer basro hiqa a weeye dadkii hiqaadii ruwaadda ee dadkii adugu bal dadka atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa labada sheekh waa labada saxiixba waa waxbaa lagaga wariyey nasaa-i baa soo raaca waa saddexdaa kitaab ninka ka dambeeye fudayl ibnu sulaymaan mar horena waynu soo aragnay laakiin bal waxaan leenahay ninkan fudayl ibnu sulaymaan oo kunyadiisana abu sulaymaan oo reer basir ah kolle waa nin aymo badani ay daciifiyaan aymo badan saxiixi waa inoogu sugan yahay aymo badan baa daciifiya malaa wax dee in hiqaadka ku soo arooriyay ibnu xibbaan baa kuba sugan oo hiqaadkiisa kuba soo arooriyey dee rag waaweyn oo raggii mutashadidiintaah oo wax ka wariyeena way jiraanba xafid bnu xajarna wuxuu ka cabiraa saduuqun lahu khadaun kaiir waa cibaaradiisi waa nin run badanah laakiin akhdaa badan buu leeyahay waa cibaaradu taqriib kuba yidhi fatxulbaari meel waa meelo damboon halkan ma aha meelo dambe ayaa wuxuu ku yidhi waayo meelo waxooga ayuu kitaabka kagaba sugan yahay saduuqun fii xifdihi shay waa cibaarada fatxi laakiin meel dambe mujaradka koob iyo tobnaad bay dhacdeen in waa nin run badanaa laakiin xifdigiisa waxbaa ku sugan oo dacfiga la daciifiyo waa xagga akhdaa iyo awham lagaba arkiyo xifdigiisoon xoog badnaynba waana si aan sheegaya aymo kala duwan oo dee mid iyo labiyo saddex iyo afartoon aan ahayn ayaaba daciifiyey waxaana jirta de kitaabkeenani waa kaasoo sheekhu wuxuu ku khaas yeelay axaadiidii saxiixa ahayd ruwaadda usuusha lagaba wariyaana waa ruwaadda hiqaada wey axaadiida usuusha ah laakiin isaga iyo dee rag kaleba kitaabkao anwaacdaasi way kuba sugan yihiin qolooyinka caynkaasa wuxuu sheekhu axaadiida usuusha kama wariyay ama xadiidkooduu isagu xushaayo wixii uu ogaaday inay dabdiyeen oo khadagelin buu ka wariyaa ama waxyaalihii cid kale ay kuba raacday ee dad kale ay la wadaagsanayeen buu kaba wariyaa marka muqadimada kitaabkan oo hadyu saari waana aad bay u fawaa'id badan tahay toban fasal bay kaba kooban tahay waa kitaabkan muqadimadiisa oo dee ay fiican tahayna idilaaceeda iyo bal dhammaynteedna way fiican tahayba waqtiyadii aan kuba jirnay madkhalkana kolley waxyaalahaan kaba soo qaadaynaa jirtay fusuusha muqadimada waxaa kaba mida fasal uu dhigtay mid midna isagoo ugaba hadlaya ruwaaddii bukhaari ee kalam ku sugnaa sida uu dhigto fasal ka horeeya axaadiistii kitaabkeenna bukhaari kuma sugnaydee ciduun ay hadalkaba keentay sida daaraqun iyo amhaashi ee ictiraad kuba yimi in badan waana ka jawaabayo dee ictiraadkaasi wax sii ridan ma aha laakiin kuwa ictiraadku xoog leeya ayaa jira ilaa boqol iyo tobaneeyo xadiid weeyo in badan oo ka midana muslim la wadaagsaday adugu mee qayb in badan yaana odhan dee kolley dee sodoobanay noqonaysaa muslim uu la wadaagsaday bukhaarina kolley toddobaataneeyo uu la gooni noqday taasna waa fasalka ka horeeyo iyaduna xadiid xadiid buu dhigtaa wixii la yidhi buu sheegaa jawaabtiisana waa taa kolkolna jawaabta xadiidka laga jawaabayaa dee qolada kale ayaa hadalkoodu xoog badan yahay ictiraadka oo jawaabta kolkol dee ma adkaa bal markaa waxaan leenahay haddaba in fasalkaa dheere uu dhigtay ruwaadii kalaam kuba yimi markuu halka fa'da joogo ninkan uu soo qaadaa fudayl ibnu sulaymaan markaasaa markuu sheegay cid ka warisay iyo waxyaalihii laba yidhiba uu sheego ayaa wuxuu yidhaahaa cibaare uu leeyay rawaa lahu ljamaaca macnaa lixda kitaabba riwaayo ku leeya oo muslimna kuba jiro walaysa lahu fi lbukhaariyi siwa axaadiida tuubica calayha laakiin bukhaari kuma laha axaadiid cid kale ay la warinaysa mooye wax kale kuma laha marka dee dadkan kale cumdaa xadiid ay dahaaro waynu kuba soo maray markaa sheekhu uu tiriya axaadiidaasba laakiin ma dhammeeyo xadiidkeennaba muu ku soo aroorin axaadiida oya oo minha oo minhaa buu kaba cabira xadiidkeennan aan hayno isagu imika muuse bnu cuq buu kaba warinaya laakiin riwaayada sanadka inoo dambeeya halkiisii waxaa galay nin hiqaatu ruwaad kaba mida oo anas ibnu ciyaad oo xufaadii iyo hiqaadkii halkaas baa galay bal markaa riwaayadan hore mooyaane inta dambe o dhanna isaga tafudayl ma soo aroorinayo waayo inta badan way iswaafaqsan yihiin anas ibnu ciyaad tiisa weeye oo imika waxaa u keenay anas ibnu ciyaad oo muuse ibnu cuqbe kaba warinayaaba xadiidka inoo warinayo la wadaagsaday eh bal cibaaradiisaas ah laysa rawaa lahu ljamaaca walaysa lahu fi lbukhaariyi siwa axaadiida tuubica calayha axaadiid mid kastaba weliba intooda badan uu tiriyaayo dee kan markuu isagu warinaya hebel iyo hebel baa la wariyey ka horaynu soo marray sufyaan ibnu cuyeyniya rag leh ayaa la wadaagsanaya kolley intii dahaaraan kuba soo marray marka kanna waa tan anas ibnu ciyaad la wadaagsanayo kuwa meelo kale ku dambeeyana saasoo kale dadka loola wadaagsanayaayo waa had iyo goor dadka caynkaasa axaadiidta dee mutaabacaadka ah ama shawaahidda ah ayuu dariiqooda isagii dee sheekh muslimba ay kagaba wariyaan ee axaadiid usuulo iyagu la gooni noqdeenoo iyaguna ay kaba warinayaan dadka aan xifdigooda heerka ahayn labada saxiix dee kuma sugnaa ee waa waxyaalaha ama in isanoo kale dee mutaabaca cid kale ku raacday oo kaba xoog badani ay jirto bal waa ninkan fudayl ibnu sulaymaan inumayri waana taabiciin atbaacu taabiciintii dhexa weeye waa kuwana way ka waaweyn kuwana way ka yaryarin marka atbaacu taabiciinta la yidhaaho waana qolada xaafid ibnu xajar uu kaba cabiro qolada sideedaad ee ruwaadda ninkaas baa muxuu yidhi xadaanaa muuse bnu cuqbata qaala wuxuu yihi muuse bnu cuqba hiqaadii ruwaada siqaara taabiciin ah marka la eego dee siyartana a'imadeedii ah bal laba idhaa maqaasidiisa asax almaqaasi ra-aytu waxaan arkay saalima bna cabdilaahi baan arkay saalim bna cabdilaahi bni cumar weeye yataxaraa u qastaya amaakina bacnaa dariiqan buu la maray markaasaa wuxuu arkay isagoo meelo gaara u qasaya amaakina mina dariiqa dariiqa ka mida meelo dariiqa ka miduu oga talagal iyo uqasad baabi xaggooda u kacayay fa yusallii fiiha meelahaasuu kuba tukanayay wayuxadiu waanu waramaya ana abaahu aabbihii aabbihii buu raacsanaayo dee arrintan kaga dayanaye kaana yusallii biha meelahan marka uu dariiqaa soo maro ama ha sii socdo maka ha ku socdo ama ha ka yimaadee inuu u qasti jiray oo uu kuba tukan jiray kolley ibnu cumarna itibaac aada iyo aad u badan ayaaba laguba yaqaanay oo maalan riwaayaadka qaarkood baaba kuwa yimi haddaad arag arki lahayd ibnu cumar iyo suu jaanibkaa isugu adkeynaya itibaaciisa waxaabad odhan lahayd malaha caqligiisa waxbaaba ku jira ayaaba la odhan lahay waa siduu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ugu dayanayay dee uu aahaartiisiina uu raacayay halkii uu mariyay halkuu fadhiistay iyo bal halkii uu kaba leexday hadduu meelihii uu maray uu taas kuba dadaalayo bal waa jaanibkaas kolley dee waxaa la arkaa saxaabada kale inaanay heer ka ahayn bal aabbihii ayaa waxay noogaba sugan iyadoo isna dariiqaas laba marayo oo uu arkay waxa weeye dad meel u sii jeedo meel dee iskaga daba tegay ama kuba socda ayaa wuxuu yidhi maxaa dhacay oo markii meel bay u degdegayeen markii uu dadkii weydiiyeyna waxaa la yidhi qad sallaa fiihi nabiyu sala allahu caleyh wasalam meeshan rasuulkii ilaahi baa ku tukaday markaas baa wuxuu yidhi man caradat lahu salaatu falyusalli wailaa falyamdi ninkii dee salaadi meesha ugu gasha haba tukado laakiin saa kale ha iska socdo oo bal markaa waayo dadkii ahlu kitaabka ahaa meelihii uugaba yimi halaagu waxa kaba mid ahaa tatabucii markii dambe qulowii isu rogay ee waxa weeyaan aathaartii ambiyadoodii oo kale bal ujeeddadu wixii aan markii horeba rasuulka ilaahi calaa sabiili qasdi uba samayn meel uu raaxira ay laba martay ama taas oo kale ee maaha waxyaalo itifaaq ahaan uu uba sameeyey dee la maaha waxyaalihii uu qasad uba sameeyey dee tashriicaan ula yimi isku mid maaha weeye ee bal haddaba ibnu cumar laakiin aad iyo aad buu jaanibka dee ugu adadka wuu una badsanayey inankiisa saalibna taasoo kale waa u qasdayay wanahu ra'a ibnu cumar muxuu saa u yeelayaa waanahu ra'a nabiya sala allahu calayh wasalam wuxuu arkay ibnu cumar rasuulkii ilaahay oo yusallii tukanaya fii tilka alamkinati amkinadaas meelaha qaarkood rasuulka ilaahay qaaliban waa ku tukanayay dee inta badanna waa wax calaa sabiil itifaaq uba dhacday baan leenahay haddaba ibnu cumar dhammaanba uu kaga dayanayay xadaanii naaficun can ibni cumara xadaanii naaficun waxaa le muuse bni cuqba oo xadiidkaa hore ee dariiqii fudayl ibnu sulaymaan dariiqiisii salim ibnu cabdilaahi buu kaba wariyey mowlihii ibnu cumar labadoodna dee axaadiis aada u badan bay wadaagsadeen waxyaale ay kala leeyihiinna way jireen waxyaalaha iskuba khilaafeen riwaayadiisu way jirtay waana maxal culimmadu markaa keebaa la raajax yeelayaa iyadana dee maxal ijtihaad iyo maxal nadar culimmada uba ah ama aimadiiyo xadiidka haddaba ibnu saalim hadduu taa kaba wariyey naaficna uu u waramay muuse bnu cuqbo wuxuu ugu waramay annahu ibnu cumar kaana inuu ahaa yusallii fii tilka alamkina amkinadaa saalim sheegay naaficna waa sheegay halkaa uu ku tukanayay buu yihi ibnu cumar wasa'altu saaliman saalimna waan weydiiyeyoo meelaha isagu markuu tiriyey waana ta inoo soo socota ee iminka dariiqa dambe way inooguba iman doontaa fudayl waa ka hadhi doonaaye anas ibnu ciyaad uu kaba warin doono muuse bnu cuqba meelihiina iyo tiradooda inoo wada iman sagaal xadiid bay noqonoo siyaaq dee isku siyaaq imaka ama sanad keliya wada leh ayaa wuxuu yidhi saalim baan weydiiyo falaa aclamuhu ma ogi ilaa waafaqa inuu waafaqay uun mooyee naafican fi lamkinati kuliha meelihii waa ku wada waafaqay ilaa annahumaa laakiin labadoodu waa saalim iyo naafic ikhtalafaa way iskhilaafeen fii masjidin masjid bisharafi rawxae rawxa taaggeeda meeshaa rawxa la yidhaha taaggeeda kuba sugan ayay isku khilaafeen masjidkaas macnaa waxa weeye meelaha inoo soo socdo o dhan oo dariiqii naafica saalimna meelaha waa ku waafaqay laakiin rawxa aynu arki doono insha allah meelaha soo horeeyaba noqon doona meesha kuba sugan oo uu sifayn doono uu tilmaami doono naafic laba masjidna wuu sheegi doonaa kaas bay isku khilaafeen laakiin inta kale way iswaafaqsan yihiin bal haddaba masaajidda iyo tiradeedii iyo ama umuurihii iminka xadiidkan dambe ama axaadiidan dambe aan nidhaahno ayuu nooguba imanayaayo waa koonde qolooyinka tarqiimiye kitaabkuba raqam keliya uma yeeline waa sagaal dee sagaal raqab kale leh laakiin isku sanad ah wuxuu ihi markaa musanifku xadaanaa ibraahim ibnu lmundiri qaala xadaanaa anas bnu ciyaadin qaala xadaanaa muuse bnu cuqbata can naaficin ana cabdallaahi ahbarahu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kaana yanzilu bidi lxulayfati anas ibnu ciyaad waa abudamra in reer madiina ah oo fudayl ay isla dabaqa yihiin weeye isku dabaqo weeye waana dadkii iqaadii ruwaadda kutubta lixda ana riwaayo ku wada leh abudamrana kunyadiisa waa laydhaa bal ninkaas baa xadiidka maanta muuse bnu cuqba kaba warinaya sheekhuna wuxuu riwaayadiisa u qaato way iswaafaqsanaayeen taa kale dariiqeedii aanu inoogu dhammayn dee waa xifdiga xaggan jiraya inuu ka itqaan badan yahay ka xifdi badan yahay anas fudayl ibnu sulaymaan oo fudayl ibnu sulaymaan waa taa aan kaba soo hadalnay xaalkiisa wuxuu yihi haddaba cabdillaahi bni cumar ana rasuula llaahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu a yanzilu mid dega bidilxulayfati dulxulayfa waa ku degi jiray xiina waqtigu yactamiru cumraysanayo wa fii xajatihi xajkiisiina waa ku degay xiina xaja halkan cumradii mudaaric buu kaba cabiray xiina yactamir xajkiina maadi buu kaba cabiro dee xajkiisi markeliyunbuu ahaa markeliyunbuu xajay ama cumrada cumradii waxa weeyaan cumrat lqadaa ama cumrat lqadiya magaceedu ahaa iyo cumradii ka horeysay dee iyadoo uu muxsarka noqday ee cumrat lxudaybiya labadaba waa halkii uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaba soo exraamtay bal cumradii xajkiisa la socotay ee dee bal marka horena uu waxa weeyaan taasoo kalena dee waadi lcaqiiq waa la xidhiidhsan yahay uun imaka dulxulayfo oo halkii uu kaba exraamtay allahuma cumradii jecraana ayaa iyadu ka dunayd oo dee jecraana ayuu ka exraamtay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xunayn dabadeed bal marka haddaba rasuulka ilaahay halkan wuu degi jiray iyada halkan waa degi jirayoo dee markay reer madiina miiqaadkooda markay xaj ama cumro doonayaan baaba dulxulayfe ah dulxulayfe weeye waana makaankan imikaba laga soo exraamto ee haddaan magacii lagu magacii abyaar cali iyo waxyaalo magac kale uu imika meeshu yimi waa halkan lagaba soo exraamto rasuulka ilaahay markaa markuu madiine ka soo baxo masjidkiisa kamuu soo xidhan jirin ee halkanuu horta iman jiray isagoon exraaman halkaasuu degi jiray taxta samuratin geed samuuro ah hoostii samuuradna waa dhirtaa waaweyn ee qodaxa la mid kaba mida culimmada soomaaliyeed intan kaba warhayana qudhac bay ku laqbeeyaan ee bal waxa weeyeen waa geedkaase taxta samuratin fii mowdicin anigu dee ma jasminaye fii mowdici lmasjidi masjidka meeshiisa ah aladii masjidkaasoo bidilxulayfati dilxulayfo ku sugan oo wuxuu leeyahay masjidkaa dulxulayfo kuba sugan meesha uu ku yaallo geed ku yaalay oo samuuro ah ayuu rasuulka ilaahay hoos degi jiray markaa waxay hadalku ama xadiidku inoo tilmaamayaa masjidkan waqtigaa ma dhisnayn ee dabadii baa la dhisay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh halkii baana laga dhisay uu degi jiray eh waatan masjid ashajara xataa axaadiida labada saxiixba waa alfaada kuba soo noqnoqda ee masjidkan dulxulayfiya kolkolbaa masjid ashajara oo kolkolbaa dee si wux masjidku jiray cibaaradu ay tahay laakiin waa tan unbaan kuba fasiraynaayo markii dambe meeshu meeshu masjid laga dhigaye halkaasuu rasuulka ilaahay waana halka masjidku yahay halkaasuu degi jiray talabaadna markaa uu dego halkaa dee waa halkaasuu kaba exraaman jiray waana halkiiu kaba exraamto dee xajna exraamkiisuma geedkaa hoostiisa isagoo ku sugan oo halkaa fadhiyuu exraamtay base markii hashu laba kacday uun waa waxyaalo kalaamkeedu uu xaj kuba dambeeyo ee laakiin halkaasuu rasuulka ilaahay degi jiray tan iyada waa degi jiray waa cumradiisii buu degay ama labadiisaa cumro xajkiisii buu degay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee salaaduhu iyada waa salaadihii uu gala ayuunbuu kuba tukanayay marka wakaana wuxua idaa rajaca markuu laabmo min qaswi duulimaad ka soo laabmo qaswigaasoo kaana ahday fii tilka dariiqi wadadaas ama dariiqa oo macnaha hadduu rasuulka ilaahay duulimaad u baxo laakiin jiho kaloon jihadan ahayn uu ka yimaado iyada isagoo u qasaya muu soo wareegi jirin oo halkanka muu soo geli jirin halka ku toosanunbuu madiino ka soo geli jiraye laakiin qaswi xaggan ah oo dariiqiisu markaa halkan yahay dulxulayfo uu noqonayo markuu rasuulka ilaahay kaba yimaado waa mid aw xajin xaj uu ka yimaado aw cumratin cumro uu kaba yimaado habada waa degi jiray min badni oo waa dhaadhici jiray weeye maka halkan degidba min badni waadin waadi xaafid maxajar halkan wuxuu kuba fasiraya waadi lcaqiiq weeye waadi lcaqiiqna dulxulayfe ayuu la xidhiidhsan yahay halkaasuu horta ka soo dhaadhici jiray fa idaa dahara markaa dhexdiisii maba degayna marka uu baxo min badni waadin waa waadigaa dhexdiisa ee halkaa kuba sugan uu ka baxo ee uu dee jaanibkii kaliya dhinacii kale uba tallaabo anaakha wuxuu rasuulka ilaahay raaxiladiisa tu-in jiray bilbadxaa'i meesha bataaxda ah ama badxaa allatii badxadaasoo calaa shafiir ilwaadi waadigaas dhinaciisa iyo qarkiisa kuba sugan asharqiyati xagga bari fa carrasa waa degayay halkaasoo dee waa habeen baabu ku soo hagaagay waaba habeen gelin dambe halkaasuu rasuulka ilaahay degi jiray tacriisna waa habeenka gelinkiisa dambe degitaanka la degee ruuxii musaafirkaa dego istiraaxo iyo nasasho uuba dego bal taas baaba la yidhaa waa degi jiray ama meeshaa amana way noo soo noqnoqon doontaa waa halkaasuu degi jiray xataa yusbixa ilaa u ka waabariisanayo watan markaan eegna riwaayaadka kala duwanee yimi oo kale si wuxuu rasuulka ilaahay markaa uu soo noqdo waqti habeen hadday tahay halkaa uu degi jirayba taas ayaa iyada inoogu sugan walow imika meeshii dee waa dhulkaa la wada dhisay oo aanay macruuf noqon ahayn arrinta kale jirtaana waxa weeye dariiqii markii hore uu kaba baxaye dulxulayfa dariiq aan ahayn buu ka soo noqday oo waa dariiqan almucarasna markaa dee tacriiskan daraaddeed ayaa almucaras looba bixiyey waa meeshii la degayeyba weeye rasuulka ilaahayna mararkaa uu soo noqday wuu degi jiray meeshan intaanu madiine gelin isagoo dee marka horena dadka inagaba nahiyey ruux hadduu safar kuba maqan yahay dee si aanu bal wax kolkol aan jeclaysan qoyskii si aan ugaba arag inaan gurogal habeenkii magaaladii lagu soo gelinayo guryihii laguba iman bal markaa waa degi jiray arrinkana waxaad mooda waa wax soo noqnoqday waayo axaadiid kala duwan baaba timi waxaana ay tahay si marka ciidda oo kale dariiqi ugaba tegi jiray uu dariiq labaad kaba soo noqon jiray imanka kiina waa taasoo dariiqii uu kaba tegay dulxulayfa waa dariiq aan ahayn meesha ayaanu kaba dheeraanine ayuu kaba soo noqon jiray oo uu degi jirayna markaa ibnu cumar wuxuu yihi laysa ma ahaanin halkan uu degayey cinda almasjidi masjidka agtiisa aladii masjidkaasoo bixijaaratin waa dhagxaanta leh ama dhagxaanta dee mabniyin bixijaaratinba walaa cala alakamati meesha taagga ah akamada alatii calayha almasjidu masjidku korkeeda kuba suganye midna ma ahayn kaana ibnu cumar baa leh kaana waxaa ama meesha hunaak khaliijun gacan ba ahaa khaliijkuna meeshan gacanka waatan khaliij ba la yidhaah ama dee waa waxaa bal maalan laagta waadi ka weynba ama doox kaba weyn ka soo dilaacda ee yar godaanna leh taas baa khaliijku uu yahay haddaba meeshaas waa waadigii weynaa maahayo dooxii roona waa laag ka soo dilaacday oo ka soo jeexantay ayaa meesha kuba sugnayd yusallii waanu tukanayayoo cabdullaahi dee meeshiibaa halkaa dhacaysay uu habeenkii rasuulka ilaahi ama waqtiyadaa degaye cabdullaahi cindahu wa cinda hada alkhaliij ayuu degi jiray ama ayuu kuba tukan jiraan ujeeda fii banihi fii bani hada alkhaliij khaliijkaa dhexdiisana waxaa kuba sugan kuhubun kuhub kuhub waa jamcu kahiibin waa ciidan istuusha ee dee meelahasan dee xeebaha oo kale iyo waqtiyada xagaayadii ciidda adigu tuulan taas baa kahiib lagu magacaabaa kolley isagoo ibnu rajab uu dakhaatasan khadaabina kaba soo noqonayo meesha wuxuu kaba fadhigaa dee meesha intay diri tahay adag oo kale yar sarraysanee laakiin dee si aimada luqada ama halkan ay kuba sharxaan waa kahiibku waa ciiddaa tuulan weeyaane admoodoba meesha in laguba shubay oo kale haddaba meesha dhexdeeda kuhubba ahayd kaana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayna ama halkaas buu yusallii kuba tukanayay fadaxa uu fidiyey oo asaylu daadkii fiihi waa fii hada almowdici bilbadxaayi waa ciidan dee dooxyada ayaa albadxaay tahay ayuu saa daadkii ee meeshii intuu ugu soo riixay ayuu kuba fiday daxaahu daxwan macnaa basadahu wasacahu weeye daxaahana waata qur-aanka inooguba sugan macnaa meeshii caynkaas hayd ee rasuulka ilaahay kuba tukan jiro ciiddaa yar tuuladna ay jirtay daadadkii imanayay ayaa ciiddii meesha tuulayd ayay saas ugu fidiyeen oo meeshiibay kuba aaseenba daadkiibaa kuba aasay xataa dafanay ilaa uu aasayba daalika almakaana makaanka aladii makaankaasoo kaana cabdullaahi yusallii fiihi cabdillaahi kuba tukan jiray bal qaybta hore xadiidka waa kii qaybtii koobaad weeye sa aan sheegaynana xadiidku waa xadiid keliya oo isku ama intaasoo xadiido ama sagaal laakiin isnaad keliya ka wada dhexeeya aimada qaarkood soo saarayna waabay googooyeen iyadoo mid kastaba isnaadkiisa ay ku warinayaan bukhaari baana umuurahan la gooni noqday oo muslim labada ugu dambaysa ayuu kitaabulxaj ku soo arooriyaa waa inta ugu dambaysa ayuu kitaabulxaj isagu muslim kuba soo arooriyaa intan kale iyada saxiixa muslim sugnaa looxaydun marka dulxulayfa imika intan haddaan eegno macnahan yargood dulxulayfe rasuulka ilaahay wuu degi jiray waana miiqaadkan imika reer madiina iyo ciddii dariiqooda soo marta dee ay tahay kaba soo ixraamtaan sanadahan dambena reer jabuutiba dee diyaaraddu madiinay toos u geysaaye waaba halkay kasoo ixraamtaan weeye dulxulayfa dee imika masjid aada u weyn oo faakhira kaba dhisan dee dhulkii da kolley intani intaa way kaba yaraydoo dee mowdicii bidabdi kolley waxaa laga yaabaa inaanu taxdiidsanayne laakiin jihadii dee masjidkaa weyn ee masjid almiiqaat baa dadku ay kaba soo ixraamtaan oo maraafiqdiisu ay u dhan tahay hadday tahay xamaamyadiisi iyo umuurihiisaas baa kaba dhisanoo imika sanadahan dambe oo dhan reer jabuuti waaba halkay xajkooda marka ay tagaan dee cumradooda ugu horeysa halkay kaba soo ixraamtaan rasuulka ilahi halkaasuu degi jiray kolley dee kutubta haaron afar mayl ilaa lix mayl iyabay sheegaan inay madiina u jirto waxaa laga yaabaa halkaa masjidkaasi miiqaadka iyo masjidka rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ilaa saddex iyo toban kilomitr ayaaba dee inta udhexaysa ay tahay masaafadu imika ay tahay ay aadna waa qariibba kutubta qaarkood ay dhacda si waxa mayl iyo bari iyo waxyaala isu jiraan oo dee waaqicu taa waa ka duwan yahay bal rasuulka ilahi halkaasuu degi jiray meesha geed baa taalay saa daraaddeed geed baa kuba sugnaa saa daraaddeed bay axaadiida qaarkood geedka iyo dikriguu kuba yimaada ama masjidka ha la raaciyo masjid shajara ha laba idhaaho ama geedka unsa laftigan hayba noqoto halkiina waqtigaa dambe masjid baa lagaba dhisay rasuulka ilaahina halkaas buu degi jiray halkaasaanu dee kaba ixraaman jiray isagii ciddii laba socota noqodka laakiin dariiqa aan kii ahayn laakiin dariiqa aan ahayn oo kuba dhow ayuu ka soo laami jiray marka uu soo laabmana meeshan oo almucaras markii dambe laba baxday taas buu degi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inta badanna salaada subaxiya baa meelaha uguba geli jiray waa marka uu soo laabmo markaasuu kuba tukan jiray laakiin maanta xataa meeshii uu cabdulaahi ibnu cumar tilmaamayay waa tad uu yihi daadkiibaaba aasayoo dee waqtiyadaa dambena meelahani iyagu waa meelo iska indiraasay ama iska baabaayi bay noqdeen taasi waa qaybta hore waxay nooguba sugan waana cabdulaahi ibnu cumar waa xadiid labaad oo de iyaduna laakiin kii hore la sanaada cabdulaahi ibnu cumar hadda naafic baana xadiidkan warinaya saalimna umuurahan waa ku waafaqsanya meel yaroo dee rawxa labada masjid mid ahaan ama dee aan ahayn waana cabdulaahi bni cumar xadaahu muuse bni cuqbu u waramay oo wuxuu ugu waramay ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam ana xadaahu ee wuxuu u waramay naafic oo wuxuu ugu waramay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa inuu tukaday xaysu waa makaanka almasjidu sagiiru masjidka yari uu kuba sugan yahay aladii masjidkaasoo duuna almasjidi masjidka waa masjid kaba weyne ka sokeeyo weeye ee duunkiisa ahaaday aladii masjidka waa ka dambe bisharafi rawxaay meesha arawxaa la yidhaaho qaryo jaamicay ahayd dhinacde waa dariiqan madiina maka marka loo soo baxana way kuba taalay saxiixa muslimna waxaa ku sugan axaadiidii aadaanka in markaa uu muadin uu shaydaanku aadaanka maqlo inuu cararayuu fogaanayo ilaa uu rawxo uu gaadho oo kale markaas halkaas saxiix muslim waxaa dhacday lix iyo soddon mayl baanay madiine u jirtay taas baa dhacday waa masaafo adigu dheerba laba marxalo iyo dee noqonaysa haddaba in sharafna waa meesheeda taagga ah weeyaan oo meel taaganoo rawxa kollay qaryo jaamicay ahayd bal markaa taas wuxuu leeyahy daba masjidka halkaa ku sugan ma ahayn halkii uu rasuulka ilaahay kuba tukaday masjid yar oo kaa ka sokeeya ayaa rasuulka ilaahay kuba tukaday buu hi ee ma ahayn ka halkaa masjidka roon ku jira marka meesha waxaa taalla wakhtigaa hore umuurahan waxaaba malaa dee qarniyadii dambaba umuuro aan laba garanayn walo ay dhahaan masaajida rawxa dadka degani way garanayeen de waa markii qarnigii sagaalaad iyo dee aimado saxaaf ibnu xajar markuu kitaabkan meelahan uu waday oo kale iyo laakiin waa umuuro dee iskaba baaba-ay weeye wuxuu leeyahay dee rasuulka ilaahayna arrinta waa ta aan horreysiinay meelahan ugumuu tukan bal halkaa haddaan mucaraska iyo waaba laga yaabaa in yar nooc qasad jiray oo dee had iyo goor waa halkii uu rasuulka ilaahay kusoo uu soo hoyan jiray markuu madiino soo gelayo wax jihaadana kaba yimaado laakiin meelahan kale waa dee uu socday halkuu socday bee salaada uu gashay weeye maaha masjid uu ugu talagalay oo uguba qastay oo dee bal matalan markaa taasi masaajidii kale madiine ee rasuulka ilaahay kuba tukaday ee aanu u qasti jirinee salaadii ay u gasho kuba tukaday saa dee qiblatayn iyo kuwa kale la midka ahaa ayuunbaabay laba mid yihiin haddii laba garto oo markaa waxaan leenahay wax gaara oo ay itifaaq bay kuba dhaceene gaaroo laba yidhaaho se culimmada qaarkood meelahan yidhaaheen dee waxaaba faa'iidadeedu ay tahay haddii ruux kuba nadro inuu halkaa ku cibaadaysta iyo nadarka waa ku guntamaya kolley arrintu taas maaha oo masaajidan kale uun dee kama dunaanayaanba laakiin meeshiiba maxay tahay imika lamaba garanayo bal markaa meesha laakiin waxaa taala rawxaa laba masjid inay jireen labada masjidna way kala weynaayeen halkan uu rasuulka ilaahay kuba tukaday ibnu cumar sheegayaana ka yar buu ahaa labada masjidna may kala dheerayne kaa weynee sharafa rawxaa kuba sugan intaan la gaadhin mid yaroo kuba sugnaa kaas buu yihi kaasuu ku tukaday waqad kaana wuxuu aha cabdullaahi cabdullaahi ibni cumar yuclimu mid calaameeya waa min alcalaama haddaan ya-da damino oo aclama yuclimu iclaaman oo bacna calaamu u yeelayaba ma waa tilmaamayeyba dee nusooyinka qaarkoodna yaclamu way dhacday ibnu rajab oo kale waxaad moodaa tuu sharxadaaba ama lafdiga dee isaga matigiisa yaallaa kaa inuu yahay kalley caynna saaxibu cumdatilqaari ama caynina dee inay nuska sana ay tahay waa ishaaraaye bal ama wuu sheegaa baan u jeedaaye waqad kaana cabdullaahi yuclimu wuxuu calaamaynayey oo macnaha uu tilmaamayey sifaynayay haddii la idhaha yaclamu waa ogaayuu garanayay weeye almakaana makaanka aladii makaankaasoo sallaa fiihi nabiyu sala allahu calay wasalam meeshii uu rasuulka ilaahay kuba tukaday oo yaquulu waaba tan iclaamka ama calaamayntiisii iyo sifayntiisii wuxuu odhanayay ama macnaa meeshii uu rasuulka ilaahay ku tukaday amana way noo soo noqnoqotay waa bimacnaa hunaak jihay tilmaamaysaa waa halkaa ayay tahay oo can yamiinika adiga xaggaaga midig ah xiina taquumu markaad istaagayso fi lmasjidi masjidka dhexdiisa tusallii xaaloo tukanayso oo wuxuu leeyahay halkan uu isagu makaankiibuu calaamadiisa ama sifadiisa sheegayay waxaanu leeyahayba markaasoo ibnu cumar odhanayay imaka halkan meeshaa iyada waxa weeye ay uu masjidkaasi ku sugnaa ama mee halkii uu kuma tukadayba weeye waa adiga xaggaaga midig bay noqonaysaa markaad masjidka gasho eed masjidka istaagto adoo kuba tukanaya bartaas ayay xaggaaga midig noqonaysay oo dee markaa iyadana markaa meeshan xataa masjidkiiba uu yahay si waxay ka yar baxsan tahayba wey wadalika almasjidu masjidkaasna calaa xaafati ariiqi ariiqa dhinaciisiyo jaanibkiisa alyumnaa midig ayuu ahaa walxaal anta daahibin ilaa maka markaad maka kusoo soco aad ku soo socoto inta xagga maka tegayso ariiqa xagga midig buu kaba qabanayuu kagaba yaalay laakiin haddii aad madiino kusii socoto xagga bidix buu noqonayaa baynahu markaa masjidkan yar ee uu leeyahy rasuulka ilaahi baa ku tukado ka weynna maahe sharafa rawxa kuba yaala baynahu wa bayna almasjid alakbari masjidka weyn waxaa u dhaxeeyaba ramyatun bixajar waa dhagax in la tuuro macnaa may kala dheereenoo waa masjid yar iyo masjid roon kow roon buu leeyahay kumuu tukana ka yar bay hedaalkii uu kuba tukaday manaani kala fogeyne waaba in u dhaxaysa in dee adigu dhagax la tuuraa inuu kaba gaadho ayaaba labadooda u dhexeeyay aw naxwu dalika ama wax laba mida bal meelahan waxaan leenahay alrawxaa dee qaryo jaamicay ahayd daahirka hadalkana suu inooguba sugan yahay ama xadiidkana laba masjid baa ku yaaloo kala weynba markaa ka weyn may ahayn halkii uu rasuulka ilaahay ku tukaday mana aha meel dee uu qastay ee salaad baa uguba gashae laakiin kan yar ee uu tilmaamay ayay tahay kollayna dee beryihii dambe umuurahani meelo macruufa may noqon oo la garanayo ama aathaar ilaa waqtigeena noo xafidan ma aha wa ana bna cumara ina cumar kaana wuxuu ahaa waa xadiid kale sanadkii horea lagu warinayaa laakiin dee waa dariiqunbaa weli aan ku jirna iyo meelihii rasuulka ilaahay uu kuba tukaday ibnu cumarna uu kaga dayanayay kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada ila alcirqi aladii cinda munsarafi rawxaay bal rawxa waa tan ooin dee waa waa taa qaryadii markii hore aan soo maray in waa imakana uu kaba soo baxayaa xaggii maka ayuu usoo socdaayo bal markaa uuba soo jeedaa in waana waadi in cirqigani cirqu dabya la odhanayo waadi isagu macruufa ayuu ahaayo abu cubayd albakri iyo bal ay soo naqliyeenba haddaba markaa wuxuu leeyahay ina cumar yusallii waa tukanayey dee xaggii qibladu kaba xigaayo ila alcirqi cirqiga aladii cirqigaasoo waa cirqu dabye waa waadiye cinda munsarafi rawxayn rawxa dhammaadkeeda waa halka ay kuba go-aysa rawxa ay kuba dhammaanayso agtiisa kuba sugan wadalika alcirqu cirqigaasna intihaau darfi bal waxaan ku socday inuu waadi yahay oo kale cirqi dee jabalka yarna cirqi waa yidhaahaanba waana dee suurtagal halkaan in laguma fasiro waana laguma fasiraya cirqigaasi intihaau darfi darafihi haddaba daraftiisa dhammaadkeedu calaa xaafati ariiqi dariiqa dhinaciisa iyo jaanibkiisay ahaatay duuna almasjidi masjidkiina waa ka sokeeyaa oo duunkiiba waday aladii masjidkaasoo beynahu isaga cirqigan iyo wa bayna almunsarafi munsarafu rawxaayo halkaa dhammaadkeediiyo iyada halkay kuba go-aysaa rawxaa masjidkaa isaga cirqigan iyo masjidka munsarafka uba dhaxeeya wax ka yar sokeeyo weeye cirqigaasi waana halkii uu kuba tukaday wa anta walxaal anta daahibin ilaa makata makaad kuba socoto ee masjidkaasi maaha buu leeyahay waa cirqigan haddee waadina laguma fasiri sida abu cubayd ilbakri saaxibu mucjabi mastacjab kollay buurta yarna laba yidhaaho bal haddaan buur yar kuba fasirnana oo haar yar ah dariiqa ayay dee darafta uun halkii kuba dhammaanaysaa kuba haysaa masjidkaas dee waxa weeyaana isaga uu sheegaye halka isaga iyo munsarafka u dhexeeyana waa dee meel gaadhsiisan maahae uu kaba sokayay halkan uu kuba tukaday markaa maka lagu sii jeedo waqad ubtuniya waa la dhisay ama meeshaa masjidun meeshaa masjid baa lagaba dhisay waa naafic baa leh falam yakun ma ahayn cabdullaahi cabdullaahi bni cumar ina isagu makaankiibuu dabdiyuu garanaye yusallii mid tukanaya fii daalika almasiih masaajkaa mid ku tukada muu ahayn kaana wuxuu a yatrukuhu mid ka goodhaafa weeyo kaba taga can yasaarihi xaggiisa bidix iyo waraahu gadaashiisa macnaa waxa weeye masjidkaas beriga dambe lagaba dhisay wuu dhaafi jiray xagga bidix baanu ka mari jiray oo dee isagoo dhinacaysa bidixoo laakiin ka dambaysa ayuu masjidkaa uu noqonayo oo xaggaasi uba dhaafayay wayusallii waanu tukanaya amaamahu masjidka xaggiisa hore ama hortiisu kuba tukanaya macnaa masjidka beriga dambe lagaba dhisay mowdicii muu ahayn uu ibnu cumar uu ogaayo rasuulka ilaahay kuba tukaday hakayaanu kaba dheeraaninbe markaa ibnu cumar masjidka wuu dhaafi jiray xaggiisa bidix buu markaa yeeri jiray oo bal maalan xagga bidix ayuu kaba mari jiray ama dee ibnu cumar xaggiisa bidix buu markaas noqonaya isagoo xaggaa u dhaafaya weliba maaha bidixdiisoo toose uu ka horeyn jiray laakiin marka la eego masjidka dhinaciisa bidixo kaba dambaysa ayuu masjidkii noqonayay markuu taanu halkaa gaadho ayuu wayusallii tukanaya amaamahu amaama almasjidi ila alcirqi nafsi alcirqigii haddaan jabalkan idhaa iyo haddaan waadigan idhaaba isaga oo xaggii kacbada kaba xiga isaguu dee markaa toos xaggiisa uguba tukanayay wa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa yaruuxu mid caraabo oo min arawxaa'i rawxa maga qaryadan buu kaba caraabi jiray falaa yusalli duhra salaada duhr iyadoo muu tukan jirin xataa yaatiya ilaa kaba imanayo daalika almakaana meeshaasuu ka soo gaadhayo fa yusallii fiihi duhra duhurku kuba tukanaya waa ibnu cumar itibaaciisaa badaneen sheegayno halkanna rasuulka ilaahi baa berigaa uu maray kuba tukaday wax takarurayna maaha rasuulka ilaahi wuxuu u qastayna maaha waa calaa sabiili itifaaq waxuba dhacay laakiin ibnu cumar itibaaciisii badnaa daraaddeed ayuu umuurahan isagoo welibana xajkiisi iyo cumradiisu ay badnaayeen oy casharaad gaadheenoo waqtiyadii fidnadiina wuu dee xagganunbu kolna waa sii socday kolna waa soo socduun kolnaba ku kuba soo socday kolna waa kaba soo socduunoo aad buu markaa cibaadaadkiisa iyo nusugiisaasi ay uba badnaayeen oo bal in waqtiyadaa xataa iyadoo uu maka la xisaarinayo oo waqtiyadii dee ay uguba adkayd oo layidhi iska joog bal sanadan haba xajina hataa taasna waa diiday oo waa kii iskaba soo socda oo yidhi haddii dee lai diido oo lai hor joogsado si rasuulka ilaahay yeelo baa yeelaya oo xaj bay kuba sugan tahay oo kitaabkan kaba mid ah dariiqan in badan buu mari jiro markaa waxaa dhacaysay hadduu meeshu yimaado waqti gelin horaa oo duhurba ugu galo salaada duhur qaryada nafteeda kumuu tukan jirin waa ka tegi jiray dee markaa bacda zawaal isagoo kaba caraabaya markaasaa wuxuu mee iman jiray makaankan uu imaka tilmaamay ayuu iman jiray halkaasuu duhurka ku tukan jiray macnaa haddii dee waqti salaadeedba uu galo saa duhur oo kale intuu meeshii dee ama habeenkii hahooda ama gelin horaha soo gaadhee qaryadan uu degay iyo halkaa uu degay kumuu tukan jirayna marka duhurgala ayuu socon jiray si uu salaad meeshii uguba tukado makaankiibuu iman jiru kuba tukan jiray taasi waa marka uu maka kusii socdo waid aqbala min makata maka hadduu kaba yimaadana fa in mara bihi makaankaa hadduu soo maro qabla subx subax horti bisaacatin aw min aakhiri saxr waa saacad ama dee waqtigan suxuurta waqtiga ugu dambeeya aakhirkiisa waa dhammaadkiiso waa waqtigan labada fajri uba dhexeeyo kale fajru saadiq iyo fajrulkaadibka waqtiyada caynkaasa hadduu soo maro carase waa degi jiray xataa yusallii biha subxa ilaa uu subaxa ku tukado macnaa hadduu habeen gelin hore iyo galab iyo maro dee waabakaa waa iska socon jiray haddaanu salaad kale ku tukane hadduu dee halkaa markuu maka ka yimaaduu madiina ku soo socdo waagu dee horti ama intaan waagu beryin dhulkaa uu soo gaadho muu dhaafi jirin weeye oo macnaa waqtibaa u harhsan waanu socon karaa meel ka xagga madiine ka xigtana uu ku tukan karaye makaankan isagoo dhowra dee ilaalinaya ayaanu ku tukan dhaafi jirin uu iska degi jiray marka uu halkaa dego ee waagu u baryo ayuu meeshii salaada subax kuba tukan jiray waa ibnu cumar dee waana itibaaci badnaa bal xataa meelahan rawxaa lasoo naqliyey geediina uu yidhi rasuulka ilaahay baa malaaga ku hoos weysaystay oo itifaaq ahaan ee markuu weysadii dhammaystay biyihii baqiyadii uu geedka guntiisii ku shubay isaguna marka dambe uu yimaado uu soo maraba waxa weeye markaa weysaysu biyaa ku shubi jiray halkii waa biyuhu ku shubi jiray waa ibnu cumar waata aan leenahay ee bacdigood ibnu sacad iyo baabadii ay kuma sugan tahay naafic baaba haddii aad aragto ibnu cumar iyo suu jaanibka isugu adadkeyn jiray dee waxaaba soonaysa talo caqliga waa see oo malaa maxbaa jira ayaaba lays odhanaya waa itibaacii badnaa dee caaishana waa tidhi itibaac dee waabay kuma sheegtay inuu dhahaa aanay dadka kale lahayn waana umuuraha dee in badan calaa sabiil itifaaq u dhacday haddaan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaga dayan jireen bal taasna arawxaa iyo wixii kuma tacalluqsanaana bal tan weeye walow halkii horena ay nooguma sugnayd waana cabdallaahi waa xadiid kale cabdullaahi ibni cumar naafic baa wata xadadahu naafic buu u warramo wuxuu ugu warramay ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana yanzilu inuu ahaa midega taxta sarxatin geed weyn geed dahmatin weyn hoostii waa geed u nimika waa geed weyn ayuu hoostiisa degi jiray oo duwayna ruwaythati in kolle maadiga waxaad moodaa mudaarican kaana yanzilu cibaaradan oo kol kole ay culimmadu yidhahaan takraar bay faa'iideynaysaa si waxay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba soo noqnoqotay laakiin dee sariix kuma aho saa daraaddeed bay aimo kale ay yidhaahaan cibaaradu xataa iyadoy saa tahay ma faa'iideyso takraar ma faa'iideyso wax mar keliya dhacay ayaaba cibaarada laga cabiri karaa waa dee sida imaam nawiya aima ay yidhaahaanba wax mar keliya dhaca lagaba cabiri karaayo walow dee daahirkeedu uu taa faa'iideynaya lana yidhi bal way keenaysaa haddana arrin sariixa maaho kolkol cibaaradu idma kaa'inayso marka waxaan leenahay un halkan in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intii goor uu dhulkaa soo marayba geedkan uu hoos tegay oo kale id lafdiga waaba la odhan karaaye laakiin wax sariixa kuma ahay bal rasuulka ilaahay waa degay weeye horta markaa geedkaasna duuna ruwaysati meesha ruwayso la ydhaahaa ayuu ka sokayey ruwaysadan iyo rawxa iyo dee waa amaakin magacood weeye kollay kutubtan marka la eego dhigta dee waxa weeye buldaanta oo kale mucjamulbuldaan uu leeyahay iyo kitaab jaanibkan aadba ugu mudanoo dee guud ahaan buldaan oo dhanba iskuma sii howlee laakiin wixii ama siiro dhacay ama ashcaartii carbeed dhacay iyo akhbaaraha caynkaasa ayuu aada u dabdiyayo waa abu cubayd albakri kitaab lale uu leeyahy oo xaafid iyaba ay in badan wax ka soo naqliyaan walow magaciisuna uu yahay mucjamu mastacjam waana kitaab madbuuco laba mujalladoo buurbuuranoo mid kastaa laba jus uu yahay kuwa madbacaysan bal jaanibkaasna waa jirtaa kolleyna imaka dad mucaasiriina waana og kitaab oo almacaalim aljuqraafiya marka almacaalim aljuqraafiya fi siira nabawiya oo iyaduna bal taasoo xafilayaa dee mucaasiri uu leeyahay oo iyaduna khaasatan meelahan iyo waxyaalaha taxdiidkeeda khaasatan kuwa mucaasiriintiina waxay ku yaroon yihiin dee meelahan imika laba garanayo isbedeliya waxyaalahaas bay bal meeshii meeshay ahayday imika meelahan la garanayo ay ayay iyagana kolley ay noqonaysaa faa'iidadoodu iyo taase bal markaa ruwaysa waxaan leeyahay umuurahan qolooyinkaasi way wada caddeeyaan shuraaxduna imika halkan dee iyagoo masaafaadkoodii iyo balburud iyo waxyaale eegaya way tilmaamaan ruwaysa waa markaa rawxo lasoo dhaafo makaan magacii weeye qaryo jaamicana waqtigaa way ahayd marka wuxuu leeyahay geedkani intaan ruwayso la gaadhin weeye markaas waa madiinaa laga imanaya ruwayso inta ka sokaysa ayuu geedkani kuba sugnaa can yamiini ariiqi welibana ariiqa xaggiisa midig buu kuba yaalay dee xaggiisa midigna marka madiino loo soo socdo jihadeedna loo soo kacayaa xaggan buu noqonaya inay hadhow marka maka lagu laga yimaadee madiino loo soo socdo xagga bidix buu markaa kaa maraya iyo wajaha ariiqi ariiqa meel muqaabilkiisaoo tooskiisuun ah fii makaanin meel badxin waasaca oo sahlin dabeecsadoon dee meel adagoo caro adag leh ama dirie aan ahaynba halkaas baa waxa weeye uu rasuulkii ilaahay degi jiray makaankuna waa taas oo wuxuu kuba yaalou leeyahy can yamiin dariiqi wajaha dariiq fii makaani xataa yufdiya waa ilaa uu dee ruuxii uba saaro ama gaadhsiiyaba uu gaadhsiiyo oo ama mee yufdiya min akama kol haddaana ilaa ahayn min yufdiya uu kaba baxa weeye min akamatin waa meel akama akamada waa meeshaa taaggaa uhun saa hodobada oo kale oo duwayna bariidi ruwaysati ruwayso meeshaa la yidhaaho bariidkeeda meel in yarun kaba sokaysaa duwayna waa tasqiiru duun weeye bariidkuna waa meel dee ruwayta wataani waa qayre jaamicaa bariidkuna xataa imikadan waxaa bariid loo yaqaanay waqtigaa bariid waa loo yaqaanay walow waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taasi aanay jirin ee markii dowladdii islaamkayd ay adkaadeen ee dee nuduumtii bal matalan nidaamyo ay laba yimaadeen ama dadadkii kale iyaguna dowladaha kaba qaateen ama iyaguba ha ibtikaarteene waa waxyaalihii la sameeyey oo dadkan iyagu rususha ah ee dee ama war ha qaadeen umuur kale haba sideen ee dadkii khulafada iyo madaxdoodkaba imanaya jihaadka kala duwan uba socday meelo loo ratibay baa jiray oo ay bariid kaba cabiri jireen oo ay degi jireen oo kolkol iyagiiyo dawaabta ay wataana calaf xataa daabadii ay ugu diyaar ahayd haddii beryihii dambe markay tadawurtayna xataa daabadiisii hadduu islaaho ama raaxiladii ama faraskii uu watayba waaba dee yar imaka waxbaa kuba yimi badiil baabu helayay waayo si wararku hagaaga ay suuba gaadhaan taas bay ahayd oo horena waxaynu u soo maray markii aynu dahaaro ku soo jirnay ee uu sirjiidka iyo waxyaalahaas iyo dahaaradeeda uu soo dhigtay inuu abuu muuse oo kale ayaa daar albariid buu ku tukaday waa taa aynu soo maray daar albariid ayuu kuma tukaday bal markaa taasoo koleyna tartiib adag oo dee markaas koley kutubta umuurahan idaariga iyo waqtiyadaas si ay ahaayeen iyo nidaamyadu jirtay kaba warrantaa dee waxa weeyaan nidaamkoodii iyo hababkii iyo taas way kaba warramayeene bal markan dambe weeye ruwayse bariidkeeda waa halkaa umuuraha la tartiibiyo dee rusushaas iyo meelaha ay degaan meel aan ka yar sokaysa bimiilayni in laba miil ah ayaaba geedku kuba sugnaa oo macnaha ruwaysan intaan la gaadhin weliba halkaa bariidkeedu dego intaan laba gaadhin waana kaa lahaa dariiqa midigtiisiya waa meel dee saala geedku halku kuba yaalay ayaa geedkan weyni kuba yaalay rasuulka ilaahi waqtigaa degay ama uu degi jiray siduu kaba cabiray waqad inkasara uu jabayoo aclahaa xaggeedii sare waa laameedii qaybteedii sare ayaa soo jabay fansanaa wuxuu ku soo leexsamay fii jawfiha dhexdeedii wahiya geedkaasi waqtigan dambe ibnu cumar maraya sanado badan dabadeed qaa'imatun way taagnayd calaa saaqin oo geedka jirideediibaa taagnayd laamaheedii way de ama engegeen ama way soo jabeen waxaanay ku soo dhaceen uun halkan hoosteedii bay kuwa soo dhaceen wa fii saaqihaa saaqeedana geedka kuhubun kuhub wata aan soo marro jamcu kahiibin ibnu rajab kolley wuu wadaa uun halkan inuu kuma fasiro alard alghaliida laakiin bal taa waan iskaga baydhaynaa khadaabina waa ka soo naqlinaye waa ciiddaa tuulanoo macnaa meeshan geedka hoostiisiiyo intaa jirideedu ahayd ee ama ha noqoto waqtigan xagaagayo dabaysha iyo khamsiin kuba dhacayo ama saasee ciid iyo burcid istuushay oo kale oo badan baa meesha hoosteeda kuba sugnayd waa markii dambe geedkii dee laamihiisii way jabeenba jiridiisiibaa taagneed waa beryahan dambe uu naafic xataa soo gaadhaye ibnu cumarna isagoo la socdo uu umuurahan ugaba warramay ibnu cumarna inoogaba warramayo wixii uu yeeli jiray bal meeshaa ruwayto laydhaana geed caynkaasa ayuu ibnu cumar dee inoo warinayaa inoo sheegaya inuu rasuulka ilaahay kuba degay ibnu cumarna berigii dambe waa ilaalin jira waa degi jiray halkaas waana kuba markaa halkan iyada inuu salaad ku tukaday inooguma sugna ee laakiin waa halkii baldegid baa inooguma sugan waana cabdاllahi bni cumara waa xadiid kale cabdullahi bni cumar laakiin weli dariiqii baan kuma jirnaa xadaahu waa u warramay ana nabiya nebigu sala اllahu calayhi wasalam sallaa inuu tukaday wuxuu u warramayaa naafic fii darafi talcatin talcadu waa meesha biyo mareenka khaasatan biyuhu markay meel sare ka soo dhaadhacayaan ee hoos u soo dhaadhacayaan taas baa talca laguba magacaabaa kolley waxyaalo kaleoo talca laguma fasirayna way jirtee bal tan aan kuma socdo oo daraf talca meel ah biyo dee ay kaba soo shumaan ama ka soo dhaadhacaan oo biyo mareena meel sare intay kaba yimaadaan hoos ay uba soo dhaadhacayaan darafteed buu ku tukaday oo min waraai alcarji carjina waa qaryo kaloo jaamico ahayd oo intaa makiya madiina kutaal u dhaxaysa kuba taallay waa qaryo magaceed carji ka dambaysa walxaal anta adigu daahimun adigoo tegaya ilaa hadbatin hadbadu waa meeshaa sare uunee taagaah amase hadbada waxaabay dhahan waa buurta aan aada u dheerayn ee sidaa dhulka ugu yar fidsan taas baa hadbo lagu magacaabaa adigoo hadbo tegaya cinda daalika markaa taas macnuhu waxa weeye meel in talcad darafteeda ayuu rasuulka ilaahay kuba tukaday meeshu waxay ku taallaa carji qaradaha laydhaha marka la dhaafo ama gadaasheed bay kuba taallaa markaasna meeshaas ayuu sii tilmaamayaayo meel hadbo ah oo sarraysa ama buur mumbasida haba noqoto ama meel sarrayso un haba noqotee oo waxa weeyaan taas aada xaggeeda markaa usii jeedood uba kacayso waa meesha markii dee waa halkii markaa ruuxa muqaabilkiisaba noqonaysay cinda dalika almasjid haddaba meeshii malaa masjid baa lagaba dhisay ee masjidka agtiisana qabraani laba qabri baa ah agtiisa aw alaaatun saddex oo laba qabri baa berigii dambe dee sa ay hadee waqtigii rasuulka ilaahi meesha dee uu kuma tukadunbay isagoo maraye qabri ama laba qabri ayaa aan ka dheerayn masjidkii calalqubuuri qubuurtaa korkeedana bal radmun waa radmi min xijaaratin horta waa dhagxaantan isa saaran weeye radmi taas dee radmatina malaa waa dee mufradkeed ama waa sakhradaa weyn oo kale dee dhulkana aan siaa usii haysan bee dultaalla uun ama dhagxaan dee saas meel kuba rasaysan ama dee isdultaalla uun haddaba meesha in qubuurtaa korkeeda waxaa ah radmun min xijaaratin can yamiini dariiq oo dariiqa midigtiisa kuba sugan cinda salimaati dariiq salimaat bal salimaatna way ku dabdiyeen halkan salamaatna way ku dabdiyeen macnaha laamtoo la kasriyo iyo laamtoo la fadxiyo haddii salimaad la yidhaaho waa sakharaadka ama radmiganuno waxay leeyihin waa dhagxaanta oo dariiqa dhagxaanta waaweyn ee kuga sugnayd oo dee waa sakharaat oo kale haddii salimaat laba yidhaho salima markaa mufradku yahay salamaat haddii la yidhaho salam ama salam waa nooc dhirta kaba mida waa ujeedadu dariiqa dhirtiisaasoo waa dhir kuma taalo laakiin nooc dhirta kaba mida waxaanay dee yidhaahaanba waa geed bal matalan caleentiisa ay waaba loo qasi jiro oo lasoo guran jirayoo qarad iyo waxyaalahaasay kuba magacaabi jireen caleentiisanbo waa taa ay caleentiisu malaa kuleliya waxbay lahayd hargaha iyo waxyaalahaasay ku magdin jireen oo waa qarad oo kale qaradkuna kolley ama waa nooc geed ama waaba geedkan caleentiisa oo kale taas bay ahayd oo dee kolley wax iska waxa weeya lafdiga qarad waa tan saxaabi rasuulka ilaahay mu'adiniintiisa ka midaba sacdulqarad la yidhaho mu'adinkii masjidka quba rasuulka ilaahay waqtigiisiiba markaa masjidka quba kaba aadaami jiro sacdulqarad oo malaa waxan buu umuurahan buu ka shaqayn jiray ama iibin jiray oo kale in ruuxa caleentaa guranayana qaarid bay kaba cabiri jireenoo kolkol waxa ay leeyihiin dee waxaasi ma dhacaysa ama ay fogeynayaan ay leeyihiin waxaasoo kale dee waa iska malaa in waxa weeye kaba dhigi jireen kol gabaygoodii wax kuba yimi ama amhaashoodii kuba yimi oo kaleoo na waxaasi ma dhacayo ama ma soo noqonayo xataa yacuuda alqaaridaani oo kale labadii guranayay geedka qaradka intaasina ay soo noqdaan faraji lkhayra wantadirii iyaabi marka walba saxa ila an yacuuda walba alqaaridaani way إذا ما القارد العنزي أبا بهنا فرج الخير وانتظري إيابي إذا ما القارد العنزي أبا يوجد ملا نرهر عنزها وقيت كان يعلن تنضونتي وندب له أرق dib looma aragoo waa la waay markaasay deeta noqotay marka waxay leeyihin waxaasi dee waa wax quusa ayaa ay noqonaysayba markaa qaaridka reer canisa uu soo noqdo kale oo qaaridka kii geedka goranaya bal adigu waxay leeyihin geedkaa salamka laba yidhaaho caleentiisa waxbay ku magdin jireen bal anigu waxaan leeyahy waa geedunoo dee dhirtana saasumaba aqaan bal geestana waxyaalahan markaad xataa shuraaxdii iyo dhurtan kutubta nabaadka iyo waxyaalahaasay kaba soo naqlinayaan abu xaniife la yidhah bay halkan had iyo gooroo kitaab nabaad hale maha imaamkii abu xaniife ay wax kaba soo naqliyaan shuraaxda qaaliban laakiin kitaabkiisa ma arago mala kitaab weyn buu leeyahy waxyaalaha kaba hadlo dee markay intooda badan san weeye san weeye san weeye xataa tilmaam la raaco meeshu ma jirto oo waxaan aan xataa uleeyada culimmada soomaalida baa saa kuba laqbeyn jiray oo kale kolkol markay tacriifaadkiisa ayaaba iskhilaaf kuma sugan yahay kutubtii marka malaa nin geedkii arkay geedkii arkay uun ayaa odhan kara geedkani waa geedkii magacaa lahaaye laakiin sida kale kolley sheekh sheekh xuseen furro la odhanaya raximah llahu tacala culimmadii soomaaliyeed ama manhajkii aqriyi jirtay walaa kolley dee yaanu degaan ahaan deganayn jigjiga hareeraheeda waa dadkan dee jigjigana waxyada dega ayuu ahaa walow malaa halkaa dee uu deganaa dhagax baragaheeda ahayd oo sheekh xuseen furra la odhanayo ayaa waxaa la yidhaha markaa uu fiqiga iyo aqriayo marka geed soo maro ayuu odhan jiray waa geed waa geed waa geed macnaa ma fasiri jirin oo dee calaqal waa taas haddii xayawaan soo marada waa bahal waa bahal waa bahal unbuu kuma dhaafi jiray bal markaa ma odhan jirinin waa kan iyo waa kan oo dee kolkol baa laga yaabaa in kii aad sheegaysayba aanu ahayn oo kalo arrintii aada markaa uu mid kalaba noqdo bal marka waxaan leenahay iniminka haddii aan salamaad nidhaahno waa dhirtaa dariiqa dhir geed mucayan ahayd oo magaca lahayd oo geed dariiqa agtiisa kaba baxaysay ayaaba meesha jirta haddii salimaad la yidhahdo waa dhagxaantii bayna ulaaika salimaad haddaba ama dhagxaanta ama dhirtaas dhexdooda ayuu kaana cabdullaahi cabdullaahi ah yaruuxu min alcarshi carshi isagoo degay haddaba qaryadii dee wax kasta laga helaya jaamicada ahayd ayaa markaa waqtigii salaadu gaadhuu kaba soo caraabi jiray duhur markuu yimaado ama waqtigaa dee sawaal buu kaba soo bixin jiray carji bacda an tamiila shamsu cadceedu intay iilato dabadeed bilhajarata waqtigan dhulku aada u kulul yahay fa yusalii duhra fii dalika almasjid waa bacda qasad uu qastaye rasuulka ilaahay itibaacii iyo maxabadii badnayd uu rasuulka ilaahay hayay iyo dayaashadii badnayd uu kuma daynayo weeye isagoo halkaa degan meeshiina laguma tukanayo ayuu ka iman jiray waqtigaa zawaal gaadho meeshan uu soo qasti jiray halkaasuu kuma tukan jiray isagoo dee arrintu ay tahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo waxa weeyaan kuma dayanaya rasuulka ilaahi markuu halkaa soo maray dee waa meeluu kuma tukaday wa ana cabdallahi bni cumar cabdullahi bni cumar xadaahu waa xadiid kale sanadkii horen buu leeyahay naafic baan u waramay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi nazala waa degay cinda saraxaatin waa jamcu sarxatin waana ta aan leena waa geedka weynoon can yasaari ariiqi ariiqa xaggiisa bidixay fii masiilin meel biyo mareena oo duuna harsha jiirtii ama dee waxa weeyaan karintii harsha lagu magacaabayay ka sokaysa harsha waa meel saniyo ahayd oo dhulkaa kuba taalay rasuulka ilaahayna soo maray saxiixa muslim baa waxaa inooguba sugan inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markuu soo maray meel waadi lasraq la odhanayo maa halkaa kaba sii horeysay oo yihi waadigan maxaa laba yidhaahaayo oo waadi lasraq bay yidhaaheen eetuu yihi kaanii anduru ilaa muusa waba anigoo eegaya nebi muuse oo dee dhawaaq lahoo talbiyeysanayoo waadigan maraya ayaabaad moodaa imankaydna arkayo markuu harsho soo gaadhay ee uu weydiiyey u yidhaaheen waa saniyatu harsha dariiq buur ka dhaco oo dee harsho la odhanayaaba jirtay ayaa rasuulka ilaahay wuxuu sheegay waa saxiixa muslim ina dee waa wixii la tusay loo kashfiyey ayuu moodaa waxaabaad imoodaa imanka inaan arkayo nebi muuse oo mee nebi yuunus weeye oo calaa naaqatin jacda hal dee sooha oo hilibkeeda markaas taas in wax weeyaan kuba sugan oo dee talbiyeysanayo khidaamkeedu bal wuxuu tilmaamay wixii ay kuma faruxinayd inuu liif iyo bal liifba ahaa taas uu yahay ayaabaad moodaa in arkayo harshe markii uu marayay waa saniyatu harsha halkaa uu soo marayay xajkiisii baanay ahayd ayuu saa yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh saxiixa muslimna way kuba sugan tahay haddaba halkaa marka uu joogo dhir iyadu dariiqa xagga bidix kagaba sugnayd meel biyo mareeno ahayd oo intaan la gaadhin saniyada aan la gaadhin ayuu waxa weeya rasuulka ilaahay degay dalika almasiiru masiilkaasna laasiqun wuxuu ku dhegsan yahay oo bikuraaci harsha waa harsho darafteeda weya saniyada harsha waa darafkeeda ayuu masiilkaasi agmara ayuu kuma dhegsana baynahu meeshan ama masiilkan isaga iyo wa bayna dariiqi inta dariiqana waxaa uga dhaxaysa halkan dadku ay maraan ee dariiqa iyo meeshan masiilkii uu yihi rasuulka ilaahay baa degay qariibun wax ku dhow min kalwati laab in la gano bacnaa laab la ganay kalwadu waa kalwatu saamin laab la ganay halkuu gaadho intaa in leeg ayaaba u dhaxaysay wa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukada ilaa sarxatin maaha iyadaa qiblo u ah xaggii qibladay kaba xigtaa geed hiya aqrabu saraxaati ila ariiqi dhirtaa meesha kuba taalay ta ugu dhowo xagga dariiqa wahiya adwaluhuna iyagaana u dheerayd waqtigaase waa waqti hore hore eh bal taasuu kuba tukan jiray ibnu cumar waa itibaaciisii waana cabdallaahi bni cumar cabdallaahi bni cumar xadaahu waa u waramay naafico ana nabiya sala allahu calay slm waa dariiqii oo dhan waa eegayay waa la socday si socdiyo soo socod ma rasuulka ilaahay uu la maray labadiisii cumree hore uu halkan soo marayna waa la socday haddii qaswi xaggaa kaba yimid jihadan waa dee dariiq uu soo lasoo isagoo rasuulka ilaahay la socdo mari jire kaana yanzilu wuxuu ahaa mid dega filmasiiri meesha biyo mareenka ah aladii dooxaasoo fii adnaa mari dahraan waa meel dee imaka xaggii makaan kuma soo dhowaanay maru dahraan waa meeshan cusfaan laba yidhaahdo imaka meel taas ah waxa weeyaan meel kuba dhow ah maru dahraan qibal madiinati xagga madiine jihadeedana ah ayuu kuba degi jiray xiina waqtiguu yahabidu kasoo dhaadhaco min asafraawaati waa saniyadaa safraawaad laydhaha markuu kasoo daadego halkaasuu degi jiray yanzilu waa degayay fii badli dalika almasiiri meesha dooxa ah dhexdiisa wacan yasaari dariiqi dariiqa xaggiisa bidix kuba sugan walxala inta daahibin ilaa marka markaad marka ku socoto ayuu xagga bidix kaa qabanaya waa xaggeennan imaka bidixdeenunbuu noqonaya san imaka anugu anuu fadhiyo laysa bayna manzili rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay halkii uu degay iyo wa bayna dariiqi dariiqan dadku ay marayaan ilaa ramyatun bixajarin dhagax in laga tuuro inay gaadho iyo masaafada mooyaane wax kale umay dhaxayn bal markaa maru dahraadna maka iyada waa aad bay ugu soo dhowdahaye marka uu marayay halkaasuu degay weeye ibnu cumarna waa degi jiray bal imanka halkanna dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu tukaday nooguma sugnaa laakiin ina cumar salaadiisii uu meelaha kuba tukanayay ee uu aadna ugu dadaalayay oo meelo gaarana tegayay de waa rasuulka ilaahi isagoo kuba dayanayay meelihii uu calaa sabiili itifaaq ba hawaa noqotay rasuulka ilaahi kuba tukaday waana cabdullaahi bni cumara halkan iyo kaka dambeeya waa labadan lahayd muslim baa isaguna kitaabulxaj ku soo arooriyey cabdullaahi bni cumar xadaahu waa waramay ana nabiya nebigu sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa yanzilu mid dega idii duwan idii duwa waa aduu kollay ceelna magicii waana makaan laakiin imaka waa maka dhexdeedaba kollay maka dhexdeeda weeye kama baxsana oo laga yaabaa xayigan zaahir la yidhaaho nawaaxidiisaas weeyo waa inta xataa masaajida masjidulcumra laba soo weydaartaba taas buu noqonayaa bidii duwan wayabiitu waa baryayay rasuulka ilaahay isagoo eeg hadda makaba habeennimadii hagaag usoo gaari kara ayuu halkaa u hoyanayay liiduwa wayabiitu waanu baryayay oo uu ku hoyanayay xataa yusbixa ilaa waa beriso markaasuu yusalli subxa salaada subax buu ku tukanayay xiina yaqdamu makata maka marka uu yimaado halkaasuu hoyan jiray waana dee kuba maydhan jiray har rasuulka ilaahayna markaa makina markaas waaba imaka waqtigaa hadday kaba baxsanayd maanta waa xaafadaha maka uun maka dhexdeeda un weeye bal waxaan filayaa inuu xayigaa zaahir la yidhaaho nawaaxidiisa ayuu malaa diiduwa uu noqonayaa halkii uu dhacayayba ama mustashfahiisa oo kale mustashfa zaahir iyo nawaaxidiisaas buu noqonayaaye bal haddaba rasuulka ilaahay halkaas buu waxa weeye u hoyanayay markaasuu subaxa ku tukanayay xiina yaqdamu makata maka markuu imanayo dee markaaba subax buu markuu halkaa ka soo dhaqaaqo waa kaa waqti horeba waa soo gelayay oo uu dawaafayay wamusallaa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay halkuu ku tukadayna ee daalika maalinta dee markaa uu diiduwo joogay dee dhulkuna waa dhulkaa buura iyo meeshaas ah iyo markuu ku tukaday waa calaa kamatin meel taagan oo kamoo qaliidatin adag weeye ayay korkeeda ahayd laysa fi lmasjidi markaa malaa bergii dambea meesha masjid lagaba dhisaye dee waqtigan dambena haba indiraateen imakana waa xaafadaba eh laysa ma ahaanin oo halkaa uu ku tukaday fi lmasjid aladii buniya muhama masjidkii halkaa laga dhisay maaha meeshu walaakin asfala min dalik waa meel ka hooseysa oo halkaa ka hooseysa ay noqonaysa halkaa masjidka lagaba dhisay oo calaa akamatin khaliida waa jamcu dee akamadu waa ikaam iyo jamacyadiisiibe waa akamadaa sare akamada dee ikaam laguma jamciyaay ee waa meeshaa taagga ee sare oo adag bal maalan taas ayay korkeeda uu kuba sugnaa halkii rasuulka ilaahi kuba tukaday waana cabdallaahi cabdillaahi xadaahu wuxuu u warramay naafic oo wuxuu ugu warramay ana nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam istaqbala inuu qaabilay kollay muslim oo kale iyana sanunbuu u kala gooyey waxaana tati ma ay tahay imika halkii uu rasuulka ilaahay diiduwo markuu degay halkii ugu tukaday tatimadiisii un weeye oo bukhaarina waa kasanoo dee imika laba ka kala dhigay oo aad moodo markaa diiduwo habeenkii markuu uhooyday markii dambe haddana uu kaba yimi inuu meeshaas ay tahay waa halkii uu ku tukaday diiduwo markii uu degay ayuunbaaba imika tani tafsiil uba sii tahay oo wuxuu leeyahay ana nebiya sala allahu caleyh wasalam nebigu istaqbala wuxuu qaabilayna xaggii kacbadiina waa u soo jeedaa furdatay iljabali buurta labadeeda madkhal furda dee waa taniyatu furdatin imaka furdatay iljabal furdana waxa weeyaan waa madkhalkan ama dariiqa buurta maraya halka lagaba galo taas baaba laydhaha bal furda imaka haddii laydhaha furdatu nahri iyo imika waxa weeyaan waaba laydhaaho halkan xataa furdatulbi'rina waaba la odhan karaaye halkan webiga lagagaba soo dhaadhaco ama wixii ku soo arooraya ay kagaba soo dhaadhacaan taasoo kalea laydhaha madkhalkiisa noqota bal dee imika furdad oo kale malaa dekada iyo meelahaas iyo halkaa doonyooyinka ama doonyuhu ay kuba xidhaan iyo waa taa furdadee kolkolba hadal soo dhawaadayba laguba idlaaqayayo markaa furdada ee lafdigan furdadu madkhalu lbaxr madkhalu nahri bal ceelku halkaa iyadana uu ruuxan mustaqiga kaba joogsanayo kale taas buur marka ay noqotona meeshan madkhalkeeda dee halkaa kadinkiisa ama madkhalkiisaas ah ayay fardadu tahay macnuhuna waxa weeyaan buur xaggan maka ka soo xigtay markuu halkaa joogo oo dee buuraha ka soo xiga oo dee masjidkiiba kaba qarinaya markaa masjidkii uma muuqdo kacbadina ma muuqanayso marka xaafadaha lama joogo buurtaas buu halkaa madkhalkeeda ah ayuu dee ku toosnayd uu qaabilayo xaggii kacbadu kaba soo xiga aladii jabalkaasoo baynahu wa bayna aljabal awiil isagiyo u dhaxeeya shaksigan markaa jooga weeye markaa diiduwo jooga iyo buurta dheer buurta uga dhaxaysa madhalkeeda naxwalkacbati weliba kacbada xaggeed iyo jihadeeda ahayd halkaasuu u jeedsanayay fajacala almasiih masjidkiibuu kaba dhigayay alladii masjidkaasoo buniya la dhisay ama meesha waa ibnu cumar halkii uu ku tilmaamay masjid markii dambe meeshii lagaba dhisay ama yasaaralmasjidi masjidka bidixdiisa bidarafi lakamati meesha akamadaa darafteeda kuba sugan wamusala nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ila halkii uu kuba tukadayna asfala minhu way kaba hooseysaa waana cala lakamati sawdaa akamadaas madoob oo taas weeye macnuhuna waxa weeyaan kolley waa halkii uu rasuulka ilaahay ku tukaday dee dhulkuna waa dhulkaa buura ah bal marka uu ruuxu rasuulka ilaahay qaabilay buu leeyahay buurtaas laba buuroodna waa tilmaamayaayoo midi ay kala kala gaaban furdadeeda iyo madkhalkeeda buurtaa uu qaabilay madkhalkeeda ama halkaa de malaa dariiqeeda ah uu qaabilayeyna buur kale ayay kasii shisheysay oo xaggii maka kaba xigtay ama xagga kacbada kaba xigtay haddaba wuxuu tilmaamayaa meeshan markii dambe masjidin lagaba dhisay masjidkaa haddaba lagaba dhisay waxa weeyaan malaa dee masaajida yaryar baa lagaba dhisay oo akamadan darafteeda ah isagu meeshii may ahayn halkii rasuulka ilaahay kuba tukadaye akamada korkeeda ayuu ahayd ti uu kuba tukaday halkan masjidka laga dhisay ma aha waana hadalkii markii horeba aynu kuba soo marray untaas bayaankii marka wuxu uhi tadacu waad ka tegaysa haddaad makaankii doonayso bidabdi waa ruuxii baa dee mukhaadibkii buu la hadlayaa mukhaadabkii min alakamati meesha dee taagga ama akamadaas dee sarraysa casharata adrucin toban diraaca aw naxwiha baad kaba tegi uma tusalli intaad iyada dhaafta intaas ayaa tukan mustaqbil alfurdatayni labadaa madkhal ama labadaa dariiq ee markaa buurtan xaggeeda xaggii kacbada kaa xigta xaalatay mid u jeedsanaya mustaqbil alfurdatayni min aljabal aladii baynaka wa bayna alkacba adiya kacbada idiin dhexeeya bal waxaan leenahay waa umuuro waqtiyadaa hore dee ibnu cumar iyo ay garanayeen mararkii dambena wixii way iswada bedeleen masaajidaasna dee kolley malaa masjidka almasjid ashajar ee dulxulayfa iyo oo dee makaankan masjidka un kolley ahaa walow masjidkani kaba wan yahay iyo waxbaa lagaba garanayaa qarnigii sideedaad iyana masaajida rawxa ehelkeeda garanaya way lahaayeenba laakiin waxyaalahani oo umuuro indiraasay oo imika aynaan garanahaynba rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee calaa sabiili itifaaq buu uguba tukaday ee intooda badan waxaan malaa almucaras iyo qasad u qasdi jiray inuu halkaa dega aan ahayn si uu maalinun u gala maka ee bal umuurahaase wuu inoo dhammaaday masaajida akhirkeediina abwaabtii masaajidana kabaa u dambaysa allahuma meel baa jirta markuu rawxa sheekhu dee dib uu wada fasirayay markuu jooga maya masaajidii bal maalan rawxa uu joogo oo uu yidhi ehelkeedaa taas garanayaba kolley halkana umuuruu kulan sheegay inuu sagaal xadiid yahay masaajidana maanta masjidka dulxulayfe mooyaane iyo masaajida rawxo ehelkoodu garanaya waqtigiisa xaafid mooye waxba aan lagaba garanahayn ayaa wuxuu sheegay imanka tirmidi inuu wariyey xadiid camr bnu cawf oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu waadi rawxa kuba tukaday oo uu yidhi laqad sallaa fii hada almasjidi sabcuuna nebiyan masjidkan rawxa toddobaatan nebi baa ku tukaday bal waa sida ii taalla waa tirmidi waqti umaan helin aan nusqooyinka kale kitaabka ama dabacaadka kale kuba eego inuu lafdigu saa yahay iyo in kale in tirmidina aada uma wada tatabucin laakiin waa arrin humsasho leh oo horta bal tirmidi xadiidkani ma ku sugan yahay mise kuma sugna waa mid arrin kalena way jirtaayo xaafid iminka xadiidkan kamuu hadlin waxaana isaga ballanqaadkiisu ahaa markuu kitaabka bilowgiisa bilaabayay axaadiidta dee uu sharaxa kuba soo aroorinayo inuu dee axaadiidta wixii kale waa caddaynayaa waxaanuu soo arooriye uu kaba aamusaya calaa shardi saxiixa aw ilxasan xadiidka saxiixa ama xasana ay tahay taas baa waxaa keenay a'immadu markay dee axaadiidta iyo taas barhkood ama a'imadii kaba dambaysay barhkood xaafid ibnu xajar aamuskiisa uu ka aamusay xadiid inay xujaysaan waa shawkaanisaaba in badan kaba dhacdaya rag leh oo iyagoo shardigaa eegayo kale dee xaafid xadiidkii soo qaaday oonu waxba ka sheegin calaqal xadiidkani xasan buu noqonaya xadiida daciifa laakiin waxaan leenahay dee taasi bal haba badnaatee dee kolley waxaa laga yaabaa waxyaalo iyaguna dhaafaya waa bashar waxyaalahu kaba aamusay oo laakiin aan sa ahayna way u dhacaysaa xadiidkana kolley bal idinkuna soo baadhaba hana waan eegi doonaa ibnu rajab isagu wuxuu u tiiriyay zubayr ibnu bakar in la yidhaaho waxaan u sheegay isnaadkiisu inuu aada u daciif yahay bal tirmida caswigeeni maxaa ka jira mise kama jiro dabcaadkeedan dee dabcadu ma taxqiiqsanee walow dee ibnu baas kolley saddex mujalladee hore raximahu llahu tacaala waxyaala kulaha waa tacliiqaad wuxuu kuba leeyahay meelo qaarkoodna nusqooyinkii waa layslaba eegay walow nuskhadii buulaaqe dabcaadka ama nusqooyinka uguba mudnayd kolley ay ictimaadsanayeen nushadan in badanna tanaa laga taswiiray ee bal dabcaad kitaabkana kolley oo wax la hubsan karo ee bal arrinku tirmidii kolley imika taas maliya waa umuur baan leenahay maxalla nadar iyo maxal hubsasho bal idinkuna wixii bal eegi kara tirmidi kaba baadhi karaa inuu jiro taas aamuska xaafidna ee waxyaalo kale oo dee dhaafayba way jiraan kaba aamuso sahwi baa iman kara kolkol isagoo arrintiisoo ixtisaardarsan baa iman kara markaas wax kastuu kaba aamusaaba dee arrintu maaha inuu wax kastuu ka aamusaaba xasan ama saxiix yahay hadalku laakiin muqadimada ayay ballanqaadkiisa taasi ahayd markuu shawkaadna in badan taasi kolley waa umuuro kolley aamuskiisa kan iyo talkhiisba uu kaba kolley malaa uu xoogeeyo ee bal taas wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam